haba yaraatee laba qol oo u gaar ah carruurta ama da'yar inaan halkan isugu imaano arrintaas culeys weyn nagu haysaa sidaa ka warqabtaan xeerka ciqaabta guud ee jamhuuriyadda qodobka boqol iyo sagaalaad wuxuu qeexaa da'da dembiga ay galaan mas-uulka ka ah waxa uu leeyahay afar iyo toban jir wixii ka hoosa mas-uulka ma aha dembiga ay galaan hase ahaatee afar iyo toban jir waxa uu mas-uul ka yahay dembiga uu galo dastuurka jamhuuriyadda qodobka sagaal iyo labaatanaad wuu nasakhay arrintaas waxa uu ku simay da'da siddeed iyo toban jir laakiin mushkilada jirta waxa weeye waxaa imaanayo da'yar haddana geystay dhibkii oo da'yartu waxay geystaan inta uu geysto qofka weyn intuu geysto geystaan marka siddeed iyo toban jirka inuu ku dhex xirnaado dadka waaweyn oo laga yaabo jamuurkale inay galeen oo qaar ay dil geysteen weliba sideedsimo jirkeena waa garanaysaa aan koriinshaha fiican aan qaadan ee bartiisu aada u yar tahay oo laga yaabo inuu tacadid kala kulmo arrintaas waxaan u malaynayaa arrin laga garaabo waaye mana loo dul qaadan karo waxaan codsanayaa hay-adaha u xil saaran xabsiga waa kooban yihiin waxaa u horeysa wasaaradda cadaaladda maxkamadda rafcaanka taliska asluubta guddigii cadaaladda waa joogaan ee baarlamaanka contribution xitaa ha laga aruuriyo intaas iyo inta caawa joogta laba qool waa ku filan tahay in loo sameeyo iyo meel ay ku ciyaaraan oo wanaagsan iyo sariiro wanaagsan iyo nolol wanaagsan in looga dhex sameeyo xabsiga dhulkaasna waa haysanaa inta haddaanu samaynin daari waaweyn oon sameynaa wax baynaan sameynayaan malaha carruurtaydna waa ku dhiban yihiin xabsiyada laba isbuuc ka hor laba carruuraan kasii daaya xabsiga waxayna geysteen dembi muuqdo loo jeedo laakiin ma gaarsiisnayn da'dii iyo mas-uulka ka naqa lahaayeen dembiga mana ku ogi xabsiga dhexe meel gaar oo lagu hay karo o lagu xiri karo arrintaas waxaan rabaa marka in hoosta laga xariiqo xafladdan xafladdeeda haddaan laga sheegin in la dhisay guryo u gaar ah carruurta xafladdaasu ma qabsana lamana ansixinaayo warkaas waa dhayaa soo maa muhiimaddaas aan u hormariyey marka culeyska ay leedahay waxaan usoo laabanaa